انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم
sadaqooyinka sakada waxaa sideedaba iskale oo keliya fuqarada masaakiinta kuwa lagu howlgeliya inay soo ururiyaan kuwa ay u soo wehelsameen qulubtooda islaamka iyo in lagu xoreeyo addoommaha oo waxaa wax kula deemaysanayaasha in lagu bixiyo jidka alle jihaadka iyo musaafirka go'doonsan waa faral alle uu gooyey allana waa wax kasta oga xakiima sakada waxay ka daahirsaa qofka bakhiilnimada iyo maaljaceelka zaa'idka ah waxay kubcisaa tilmaamaha wanaagsan ee la ammaano oo sidoo kale waxay u kordhisaa maalkooda